جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sideedda bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada diinsoor ee wilaayada baay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamul goboleedka shaadaladirka ee puntland ayaa ka soo horjeestay heshiis ay kooxda ridada soomaaliya la gashay dowladda ridada qatar wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo bandhigtay askarta aybina kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allaah maamulka ridada ugu magacaaban degmada ceel waaqi ee wilaayada gadow ayaa ka qaylo dhaamiyey howlgallada mujaahidiintu ay ka fulinayaan degmada iyo deegaanada hoos yimaado kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo beelaha direed ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si habsamile kaga socota wilaayaadka islaamiga bakool iyo hiiraan
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada diinsoor ee wilaayada baay waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada diinsoor oo ka mid a goobaha cadowga allaah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya howlgalkan oo u dhacay sidii loo soo qorsheeyey ayay ciidamada mujaahidiintu ku dileen laba askari oo murtadiina kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray abshir maxamed aadan iyo saciid arabey labadan askari ee mujaahidiintu ay ku dileen howlgalkan ka dhacay degmada diinsoor ayaa ahaa askar caan ku ahayd dhibaateynta dadka shacabka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamul goboleedka shaadaldirirka ah ee puntland ayaa ka soo horjeestay heshiis ay kooxda ridada soomaaliya la gashay dowladda ridada qatar nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka ridada puntland ayaa si adag kaga soo horjeestay heshiisay kooxda ridada la gashay dowladda qatar kaasoo xukuumadda qatar loogu wareejiyey ceel shidaal oo horey looga soo calaamadeeyey deegaanka loo yaqaano holhol ee ku yaalla gobolka sool ee waqooyiga dalka soomaaliya murtad karash oo bartiisa baraha bulshada qoraal ku soo qoray ayaa sheegay in heshiiskaasi uusan aqbali doonin oo aysan shirkadihii la saxiixay wakhtiga isaga lumin waxaan dhegaystay wasiirka batroolka oo uu ku sheegay inay saxiixeen xirmooyin shidaal oo uu ka mid yahay ceelka shidaalka ee holhol haddaba waxaan la wadaagaynaa shirkadaha caalamiga ah inaan wakhti laysaga lumin ceelka holhol iyo khayraadka kale ee deegaanadaasba aysanna jirin cid awood u leh inay heshiis ku soo gasho iyadoon loo marin dariiqa saxda ah oo heshiis lagu wada yahay ayuu yidhi murtad karaash ceelka holhol ayaa ka mid ah ceelasha ugu khayraadka badan geeska afrika waxaana ku jira xaddi badan oo gaas ah horey waxaa isugu haystay maamulada puntland iyo somaliland mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askarta aybina kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allaah gobar suufi xasan degmada gasadheerigu kooy mahay zikarina masharalare walaale caasimada baydhawgu kooy shaqaday walayahay tehin adgarramihayd gaar ahaan walayka tartamahay daraawiis maleeshiyaadkan taa'ibiinta ah oo gaarayay shan askari waxay ka kala yimaadeen degmooyinka baydhabo buurxakabe iyo qansax dheere oo ka wada tirsan wilaayada baay qaar ka mida maleeshiyaadkan waxay cadowga la socdeen dhowr sano halka qaarna ay ku jireen bilooyin waxay qaar ka mida maleeshiyaadkan soo qaateen tababaro ciidan halka qaarka kalena aysan wax tababar a qaadan iyagoo taa'ibiin ah ayaa lagu soo bandhigay degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay markii towbada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey halka ay ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha ku qasbay xilligan inay soo banneeyaan safka murtadiinta wabar suufi hasan degmada gasidheerigu koy buulo fulaayo roog gaalada gasidheer roog dol shageeyay dhiibka booliska sanadii lama dolooda ka jari gasidheer dhateelee ka dhex galay askar kubad degmada dhateelee ka dhex galay askar ahaana ka shaqeeyay aslinka la dhex shageeyay dhiibka booliska ka tirsanaayo asgari aad iyo ahay nayn ka fadimile ilaahay ilaahay eenimiyaas ku dhaafay safayla gacmo furna lay doy maasha allah may faringa andareeya inigi kutaw gasheenan gaalnimadaasi ee kaasu ku bahan meelo dhibaatadaasi daruufta yaala gaartasi dhibaato hoog leh meelana kutabi gaar ahaan minsheer meetagaada iibaan walba majara danba hoog shilay sageyse saaslay maay zikarin ama jaralare walaale caasimada baydhabo koy shaqaday walayahay tahin adgarramihay gaar ahaan walay ka tarsanay daraawiista sadisiniinka jare ururka arabsiga ka tarsanay tababaraa qaadayaa sagaal bilood eelboorka baydhabo intiana koy jibti nabilahi mohamed sala allahu alayhi wasalam minjida intiana isoo diinta musunlay darabsulida intiana kadhamadiya ago-ansaday manta gaalama kadhamadasaday dhamba marka hore yaa lamio jeys shaydan hay tashkiili laakin haddana kutoogasheeni maha dhibaato eeda weynayala bay dhawasadee dhamba masheerlaan iyo langunon qaadan asgari masheerlaan iyo rafaad gaajada meeli yala gaaja dungelinta horaka ariga meen dadka meelo ka garwaylaha intiyo kutoogasheena meelo mooro masin yalo inti meel diinti diinti nabilahi mohamed salallahu alayhi wasalam meel diinti kadhagma intiisku koytama faringasinjira gacmo furngalaydoay masha allah asad abdi ibrahim buuri qadiga kuwayo buureeri shalay askadi buureeri shalay yaa kadi hadana maantana buurfalaya ambay gaarabina la shagay daraayisay sanadii walaad hadii tana waa kadi boolayo oo ilaahay saanta gaaray waa wadankay dadkay jinkaanbay intii oo sudaano wadanta oo sukaano dunyadi huuliyo diiran yaa faringan wadara hale ibrahim habdi buura kaba terrorist shambrot dalgay jinkaanbay shaydan lena bulmi akan abdurahman ibrahim buura kaba ciidamada buura kaba daraawiish dowbeet wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo bandhigaysay askarta aybeyna kuwaasoo ka soo baxayay safka murtadiinta waxayna wilaayada shaacisay in si heer sare ah loo soo dhoweynayo cid kasta oo ka soo baxda safka gaalada kuna soo biirta safka muslimiinta maamulka ridada ugu magacaaban degmada ceelwaaq ee wilaayada gado ayaa ka qayla dhaamiyey howlgallada mujaahidiintu ay ka fulinayaan degmada iyo deegaanada hoostaga sida warbixintan oo ku faahfaahinaya marwaan maxamed xilli ay sii xoogaysanayaan howlgallada mujaahidiinta ay ku dhig bixinayaan cadowga allaah waxaa dhanka kale ay soo taraya kheyladhaanta ka soo yeeraysa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku aadan weerarada mujaahidiinta degmada caalwaaqa ee gobolka gadow waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii xoogaysanayay howlgallada mujaahidiinta ay ku naafeynayaan maleeshiyaadka ridada ee ku sugan gudaha degmadaasi waxaana arrintaasi kheyladhaan ka muujiyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka ridada ugu magacaaban wuxuu ninkaadi sheegay in ka hortagga weerarada mujaahidiinta ay ku fashilmeen maleeshiyaadkooduna ay noqdeen kuwa aan waxba ka qaban karin howlgallada lagu dhigbixinayo maamulka degmada ayuu eedeyn u jeediyey isagoo sheegay inaysan awoodin inay sugaan amniga degmada ceelwaaqa xaaladooduna ay hadda noqotay mid mar walba halis ah war wixii oo dhan waxaad moodaa mataqaanaa maaragta adeer macaan markaa run kuu sheega mataqaanaa waxaas oo dhan baa meesha mataqaanaa ayaa ka maqan waa isdabar calaa nafsak waxa annaga aan ku joogno waa runtii run markaan kuu sheego markaan runta kuu sheego waxaa weeye dhaliil kasta oo aad timaaddo ciidankan hadda anaga aan meeshaan aan ku joogno ciidan muddo dheer soo shaqaynaya weye shan iyo toban sano kuwaa shaqaynaya kuwa kalea nagu soo ziyaaday ciidamada markii mataqaanaa way kala qaybsan yihiin marka ciidanka waa kala qaybsan yahay ciidan amnigii buu u xilsaaran yahay waa raggii amniga mataqaanaa ka shaqaynaya ragna waa raggii difaaca oo difaaca loogu talagalay oo kore sida militariga camal five kilomitr six kilomitr ka kor in mataqaanaa ay ka difaacaan degmooyinkii inay ka difaacaan baa militarigii loogu talagalay booliiskii waxaa loogu talagalay amniga hoose nabadsugadda sirdoonka iyo mataqaanaa wixii soo socdinay mataqaanaa horta ku sameeyaan war wixii oo dhan waa maqan tahay saaxiibow ma jiraan wixii oo dhan baa meesha mataqaanaa ka maqan marka qaraxaan inta intaas aa jirto intaas inta ay maqan tahay oo bolis u maqan yahay oo nabsuguud ay maqan tahay oo sirdoonkii iyo wixii oo dhan ay meesha ka maqan yihiin khasab waxa weye cadowgaaga waxa weye wuu dagaalamhayaa wuxuu samaynayaa mataqaana sidaad ku burburi lahayd dhaawacaagii dhimashadaadii mataqaana haddee ma muuqdaan wax mataqaana maaragtay difaaco daaragta liya ma jira booliiski ma hayno nabad sugid ma hayno sirdoonkii mataqaana ma hayno marka waxa weye degmo mataqaana ayada bese isku filan ayada bese mataqaana is- maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ayaa howlgallo qaraxay iyo madaafiic ah waxay ka furiyeen gudaha degmada ceelwaaqa kuwaasi oo lagu beegsaday murtadiinta mahadsanid marwan kulan u dhexeeyay wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo beelaha direed ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya kulanka oo ahaa mid wadatashi ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo beelaha direed ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada jilib kulanka wadatashiga ah muddadii uu socday waxa ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen horumarinta deegaanka ilaalinta dhirta iyo daaqa badqabka xoolaha iyo beeraha horumarinta dacwada intaas iyo wax ka badan ayay ka hadleen labada dhinac muddadii uu socday kulanka waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa ka waramay kulanka ay la qaateen beelaha direed dadku markay isu yimaadaan waa wada tashadaan oo talooyina dhex mara waxaan isugu dhimayna hadda waa talo marka ugu horreysa beesha guud ahaan waxaan u dardaarmaynaa ilaahay cabsida subxaana wa tacaala cabsida ilaahay iyo adduun iyo aakhiro lagu liibaanaa midda kale waxaan idiin dardaarmaynaa midnimada beesha dhexdeena beesha direed waa dad walaala ah waa dad ehela waa dad qaraabo ah midnimada beesha marka inaad ku dadaashaan insha allahu tacaala waxaan kaloo idiin dardaarmaynaa deriskiina inaad wanaag kuna noolaataan waxaan idiin dardaarmaynaa eh, halganka jihaadka socda inaad iska rabtaagtaan suldaanka guud ee dir suldaan cabdulqaadir xaydar ayaa isagana ka hadlay kulanka ay la galeen wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe anagoo ah saraadiinta beelaha dareed iyo nabadoonnada dhallinyarada ganacsatada habeenka ilaahay waxaa suurtageliyay arrimo badan horumarinta dalka xulaleeyda iyo beeraha khaasatan xulaleeyda dhulka haddaan joogno waxaan ka wada hadalnay aan ku tashanay in la horumariyo dacwada dadka la gaarsiiyo Ee waxaan kaloo ku ballannay si loo horumari lahaa xoolaha daaweyntooda iyo daaqa dhirta si loo ammaangeli lahaa qaar ka mid ah salaadiinta ku midaysan beelaha direed ayaa dhankooda soo dhoweeyey kulanka ka dhacay deegaan hoostaga degmada jilib axmed nuur mutaanow suldaanka beesha biimaal waxaan maanta halkan kula kulannay walaayada jubbada dhexe difaaca diinta iyo basdhinta iyo intishaarista maxaa lahayay dacwada waxyaabaha aan ku ballanin insha allah way fuli doonaan waxaa kaleeto oo meesha looga hadlay ilaalinta deegaanka sida dhirta suldaanka beesha surre suldaan cabdisalaan waxaa noo suuragalay ilaahayna uu noo- noo suurageliyey in isugu imaano macnaha dhammaan eh, gobolka jubbada dhexe iyo waaligiisa insha allahu waxaan walaayada ka wada hadalnay isu imaatinkaasna uu ka mid ahaa wadatashi wadatashigaasna waxaan ugu wada tashanay in la dardargeliyo horumarinta dacwada in la- la horumariyo ayadoo macnaha annagana aan ballan qaadnay in meel walba geed walba iyo guri walba aan geyno cali nuur cali suldaanka beesha jiida walaayada jubbada dhexe aan ku kulannay annagoo ka tashanayno ee muxuu ahay diinta islaamka si loo horumarin lahaa maadaama maanta walaayada na soo booqatay kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo ay wilaayadu la yeelanaysay qabaa'ilada ku nool gobolka mahadsanid cusmaan xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsamile kaga socota wilaayaadka islaamiga bakool iyo hiiraan aan ka hormarna wilaayada bakool waxaa warbixintan inoo haya cabdiqani maxamed xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si dardar leh kaga socotay wilaayada bakool islamarkaana hadda marayso heer gabagabo ah ayaa dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada waajid iyo odayaasha dhaqanka waxay gaareen deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaasi muxaadaraad wacyigelin ah oo socday muddo ku dhow toddobaad ayaa waxaa ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada macalimiinta madaarista xirfadleyda noocyadooda kala duwan gaadiidleyda iyo sidoo kale haweenka muslimaadka markii ay soo gabagaboobeen kulamada waxaa warbaahinta la hadlay bulshada reer ceel ansaar qeybahooda kala duwan noo ina macalimiintii dugsiyada qur-aanka deegaanka el ansaar muxaafadada waajidna ku mid ah dowradii muddadan banin dareertay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaar shanhay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati runtii dowrada muddadii dareertay duruuso badan yalkabi oo muxaadiraad ah balse may ku tilmaamaan insha allahu qeyb ku mid ah ahamiyatu salaad yalku ka hadali salaada qiimaha yeelata iyo mansilada iyo kuroogda islaamka dhexdiis eed iyo linka faahfaahi runtii macalimiinta dugsiyada haddii un ana eed iyo nin anfacday anagoo ka hadalaha afka ganacsatada xabladaasi ilaahay an kamahadiyaan faa'iidooyinka kulukulungni shareecada islaamka layska faraay waxyaabo badan oo ummadda baahanayd ayaa lakuku warbiyay tumuisha muhadar oo kaliya ka bahaasi walana nafari walna walna wareebi waxyaabaha nana fari macruufku waxyaabaha nana wareebi mee ka saabsanaaye sheygana asaga kumid eh oo horaan qaadadan haytay ka dhagmaani kumid iin moobeeladan oo kaamiraha leh kumid iin dharar oo sawir iyo walsaas iyoona wedidan noo weelba haado jirwaal haado ama daaha haado ama shuma ahaado oo walgana asagu kumid haayay oo sacdan laku bilaa walaaisaamkadhintay mamnuuca ku iignana eryaa jiraan walanina farina sidii ninin fari aan qaadani walanina wareebani sidii ninin kureebi aan qaadani إن شاء الله تعالى ونئو أن قبلوبي كنولا ولاية بوكول خاصة في محافظة واجد ديغان كان إهي الأنصار ميبهنين قبل قباوتي إله إذن شيء حمل لإرهو مغاشة إرشاد الأمة إلى سبيل الرشاد شعار ينهاي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حمل ذا سمهنين سعتي شنمالمود إله إذن شيء إلهي بانك مهديان ميهنين إيبي حمل ذا سي ومرضان يهنين إيبتي أمير كان أنكويني أبو عبيدة حمل ذي إيو رسالة ذي هنين إيبتي هنين deerti walbadan oo kufaa'ini ku ribaxni marka insha allahu tacaala ee antinin akhriidi oo maybuwami inshado umuradana kale ee culimadana maybuwa mashaa'ikhti maybuwanin akhriidi oo dowradaasinin kula qeyb qaadadaasi walbadan oo kufaa'ini maybasin lanaha maa calaykum ila albalaaq korkiin mahaana ilaa deersiyo na deersiden dadkii qaaday ka camal fili ilaahayni weel ugu dambeyn waxaa kelimadan goobta ka jeediyey maraaq muxidiin gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool haddii ilaahay kubacda mayana mu'ayidiin anon bayaanaadka lakakri oo walaayadan ka horeyto iyo mu'ayidiin ana haddii un ana golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka dacwadii oo magaalooyinka u weynayay oo ka dhawaaqay guud ahaan khafari amiirkeena guud abuu cubayda xafidahullaahu waraacah oo waaligeennu wakiilan ku haayay suuna gobolka hadeersi may ballanaa awaamirtii tahana deerti si guud ahaan hanin deerti si gaar ahaan hanin deerti qodobada hoob ada fiirida dhammaantiyo tumishan qodob ala raayi laakiin tumishan taas qodob qodob walba intaasu macaaniya humbaarsanay may ballanaa walaayatul islaamiya bakool amarkii kin qaadani waana garab surugna xamlada noo socotay muddo ku dhow laba bilood ayaa haatan marayso heer gabagabo ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen kumanaan ka mid ah bulshaweynta wilaayada mahadsanid cabdiqani dhanka wilaayada hiiraan oo xamaladan ay si habsamili kaga socotana waxaa warbixintan ku faahfaahinaya yaasir maxamed waxaa maalintii sideed iyo labaatanaad si dardar leh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxayna lajnada wilaayada hiiraan u xil saartay xamlada kulamo la qaateen bulshada ku kala dhaqan deegaanada buscad iyo aqaboy oo ah deegaano dhacajiinka webiga shabeelle sidoo kalena ah deegaano hoostaga degmada boq aqable ee wilaayada hiiraan iyadoona lajnada ay bulshada deegaanadaasi kala hadleen xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay bulshada deegaanadaas oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada muhiimka ah ee ay xamladu xambaarsan tahay dowlada caaqawoy qodobada hadda laga hadlo si todoba qodob aad iyo aad ugu farxasanahay sababtoo aniga caaqawoy aan ku dhashay toddobaatan shan sana jira caaqawoy toddobaatan shan sana ay dhisan tahay anaa ku dhashay waa ku mahadsan tahay waxaa ka mid ah inaa hadda aan ku run yahay ummadda lagu tarbiyeeyo diinta islaamka aad iyo aad taas aadan ugu baraarujiyeen waxaa kaloo ka mid ahay inaa gaadiidka laba lugoodka aan lagu qaadi karin ragga ay haweenka ay ku qaadi karin waxaa kaloo aada uga mid ahay bacyaha maraq digaaga hadda aan ku run yahay sida oobeelada waaweynka ah ayaa hadda aan ku run yahay dharka khafiifka ah oo hadda aan ku run yahay wax walba ku qoran yihiin walaayadana soo booqatay noo timid saamaheeda noo soo qaaday ajar iyo xasanaad allah ka siiyo saamankii ay noo soo qaadeen ajar iyo xasanaad allah ka siiyo annagana waxaan rajaynaynaa taasi inaan qaadanno ilmahayna diinta aan ku barbaarinno aan gaarsiinno intii awoodayna e muslimiinta aan gaarsiinno weliba ilmahayna kala ximeyna intii darisa intii islaam inaan gaarsiinno intii karaamkayna eh midda kalo gaalada alla ajibiyo annaga maadaama aan nahay odayaashii tuulada ilmahaan foodale inaan haddin aragna aan ka suulinno annagana sidaasaa ilaahay aan ka rajaynaynaa moobeellada waaweynka ee ninkii biri lagu arko asana khayaaruu leeyahay taasna annagana ilmahayna inaan ku boorinno oo ninkii moobeel weyn haasta suuqa geysa aan dhahno gada hadda intiin isgaarin kii kalena ma aragtay aan ka qaadno taasna annagaa waajib nagu tahay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo ka kooban shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aad ah kaga socotay wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayadii hiiraan u xil saartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayadu wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay
aad buu u mahadsan yahay yaasir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu